waa maalintii duunidow madow milix soo baxdee waa maalintii duunidow madow miilix soo baxdee mugdigii ilays mudanow dhexdee
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara aanu ugu talagalnay toddobaadka iyo xornimada soomaaliya barnaamijkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa taariikhda halgamadii xornimadoonka soomaaliyeed barnaamijkan gaarka waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa taariikhda halgankii imaam axmed ibraahim gurey kun shan boqol labaatankii ilaa iyo kun shan boqol saddex iyo afartankii taariikhda sayid maxamed cabdulla xasan kun siddeed boqol sagaal iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol labaatankii waxaa kaloo aanu kusoo gabagabayn doonaa taariikhda halgankii ururka dhallinyarada s y l ee xornimada ay ku dhaliyeen kun sagaal boqol iyo lixdankii qaybta ugu horeysa barnaamijka ayaanu daawadayaal waxaanu kaga hadlaynaa taariikhda imaam axmed ibraahim gurey kun shan boqol labaatankii ilaa iyo kun shan boqol saddex iyo afartankii waa maalintii duunidow madow miilix soo baxdee waa maalintii duunidow madow miilix soo baxdee mugdigii ilays mudanow dhexdee
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aannu ugu talagalnay taariikhda halgannadii xornimadoonka soomaaliyeed maalmaha toddobaadka xornimada soomaaliya ayaa dhegaystayaal iyo daawadayaal warbaahinta qaranka waxa ay ugu tala gashay inaannu halkaana adinkaga tebinno barnaamijkan gaarka ah oo ka hadlaya taariikhda halgannadii xornimadoonka soomaaliyeed kow taariikhdii halgankii imaam axmed ibraahim gurey kun shan boqol labaatankii ilaa kun shan boqol saddex iyo afartankii taariikhda halgankii sayid maxamed cabdulla xasan kun siddeed boqol sagaal iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol labaatankii iyo midda saddexaad oo ah taariikhda halgankii ururka dhallinyarada ee s y l ay xornimada ku dhaliyeen kun sagaal boqol iyo lixdankii barnaamijkan gaarka ah waxaa halkan idinkaga soo tebin doonaa cabdikariin aadan xuseen barnaamijkan waxaa soo ururiyey oo qoraalladiisa isku soo habeeyey daktar maxamed isaaq mursal halgankii iyo taariikhdii imaam axmed gurey kun shan boqol labaatankii ilaa iyo kun shan boqol saddex iyo afartankii imaam axmed ibraahim gurey wuxuu ku dhashay tuulo ka mid ah gobolka harar oo la yidhaahdo hoobato sannadku markuu ahaa kun afar boqol siddeed iyo siddeedankii imaam axmed gurey wuxuu yaraantiisii ku soo barbaaray magaalada harar intii uu joogayna magaalada harar waxa uu galay dugsi qur-aan halkaasoo uu ku bartay qur-aanka kariimka ah axmed gurey muddadii uu joogay magaalada harar wuxuu ahaa wiil yar hasee ahaatee waxaa la sheegay inuu ahaa wiil firfircoon oo aad u dadaal badan ragnimadiisa iyo geesinimadiisana ay muuqato axmed gurey isagoo aan weli qaangaarin ayuu aabbihiis dhintay wuxuuna halkaasi ka sii waday barashada qur-aanka iyo diinta islaamka intii uu joogay axmed gurey magaalada saylac waxaa ka sii muuqatay ragnimadii iyo inuu yahay wiil aad iyo aad u dadaal badan markii uu weynaaday waxaa markiiba ka muuqatay heybad iyo urursanaan wuxuuna ahaa nin fikraddiisu weyn tahay oona leh xeelad dagaal oo ku saabsan nidaaminta iyo ururinta ciidan dagaal axmed gurey dagaaladiisii ugu horeeyey wuxuu bilaabay kun shan boqol kow iyo labaatankii hase yeeshee muddo toddoba sano ah dagaalada axmed gurey iyo xabashida dhex maray ma ahayn kuwo waaweyn waxaase jirtay in goob kasta ay guusha ku raaci jirtay axmed gurey axmed gurey waxay baabi'iyeen ciidankii xabashida markii ay qabsadeen labada gobol ee ugu waaweynaa uguna caansanaa dalka boqortooyada xabashida ee ahaa shawa iyo gojam dowladda bortugiiska iyo xabashida khasaaro weyn ayaa gaadhay ayadoo la dilay taliyihii ciidanka bortugiiska dabadeedna muddo ayay isku ururiyeen ciidan iyo hub xoog leh oo si ay u aargoostaan waxayna kun shan boqol saddex iyo afartankii soo qaadeen weerar dagaal waxaase jilibka u dhigay ciidamadii axmed gurey oo celiyey nasiib darro ciidamada axmed gurey uma suurtoobin inay jebiyaan ciidamada labaad ee bortugiiska iyo xabashida waxaana halkaasi lagu dhaawacay imaam axmed ibraahim axmed gurey dhaawacaasi ugu dambeeyey ugu dambayntii waa uu u dhintay isla sanadkii kun shan boqol saddex iyo afartankii sayid maxamed cabdulla xasan ayaan qaybta labaad aanu ku eegaynaa kun siddeed boqol sagaal iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo labaatankii
waa maalintii miililkii baye la marag furtee muudaa socdee la muquuniye muudaa socdee la muquuniye
sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbere ka soo degey kun siddeed boqol shan iyo sagaashankii isagoo xajka ka yimid wuxuu tegey miyiga magaalada berbera isagoo fidinaya diinta islaamka wuxuuna ku wacdin jiray dadkaasi halkaasi sayid maxamed cabdulle xasan wuxuu heshiis dhex dhigay beelihii halkaasi wada degganaa haddii ay coloobaan sidaa awgeed ingiriiska wuxuu sayidka u arkay ugu horrayntiiba inuu yahay nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xasiloonni ka dhex dhalin kara beelaha soomaaliyeed ku-xigeenka qunsulka ingiriiska ee berbera u fadhiyey wuxuu xidhiir joogto ah la lahaa sayid maxamed cabdulla xasan haddii uu miyiga qas ka dhaco ama dagaal ka dhaco waa lala socodsiin jiray waxaana lagu laga codsan jiray inuu qaskaasi soo dejiyo ama dadkaasi soo heshiisiiyo ingiriisku wuxuu ogaa in sayidku leeyahay xer badan hase yeeshee kamana fidayn inuu uu halgan gobonnimo doon ah uu ka bilaabi doono geyiga soomaaliya kun siddeed boqol sagaal iyo sagaashankii waxaa soo baxay warar tibaaxaya oo magaalada berbera soo gaaray ingiriiskuna uu maqlay in sayidka maxamed cabdulla xasan uu ururinayo rag iyo saanad qabsashada degmooyinka koonfur bari ee gobollada waqooyi
waki aynu rabne kifaxi isagale waki aynu rabne kifaxi isagale soomaalay kulliga kulmiya la sudhe kadaba dhaha
i agost kun siddeed boqol sagaal iyo sagaashankii waxaa ilaalada ingiriiska sheegtay in sayid ka yimid magaalada burco isagoo wata ciidan shan kun gaaraya oo kun iyo shan boqol ka mid ah yihiin fardooley islamarkaana saddex boqol oo ka mid ahna haystaan banaadiiq magaalada burca waxay ahayd meel xagga tabaha dagaalka aad uga habboon waayo waxay lahayd biyo joogto ah oo xilli walba la heli karo sayid maxamed cabdulla xasan markii uu yimid si bareer ah ugu dhawaaqay inuu dagaal gobonnimo doon ah ingiriiska uu kula jiro ciidankiisuna wuxuu ku magacaabi jiray daraawiish wuxuuna faray beelaha soomaaliyeed oo idil inay gumaysiga ingiriiska la dagaalamaan sidaa darteed magaalada berbera waxaa soo gaaray warar cabsi leh oo sheegaya in ciidamadii sayidka ku soo dhow yihiin berbera markii ay soo galaayeenna ay u gudbi doonaan maalka iyo mawdka shisheeyuhu ku leeyahay berbera ingiriisku waxay sayidkaa u baxsheen maad mullah oo macnaeedu yahay wadaadkii waanlaa waayo xilligaasi gumaysiga waxa uu u arki jiray ninaan miir qabin oo ismiidaaminaya ayuu u haystay ciddii xoogga ingiriiska uu leeyahay isku dayda inuu ka hor yimaado bishii nofembar kun sagaal boqol waxaa magaalada berbera yimid gaashaanla sare swayn si uu u hoggaamiyo dullaankii ugu horreeyey ee uu sayidka lagu qaado gaashaanla sare swayn waxaa loo xil saaray inuu dhiso ciidan sayidka laga horgeyn lahaa wuxuuna adkeeyey heshiiskii uu ingiriiska la lahaa boqorka xabashida waxayna go'aan ku gaareen in ciidamo huwan ah oo daraawiista dagaal ku qaada oo la diyaariyo waxaana la sameeyey oo ciidankaasi la doonayaa in ay daraawiishta baabi'iyaan ingiriisku wuxuu dagaalkan ku waayey kumanyaal askar ah iyo saraakiil fara badan oo uu ku dhaaran jiray waxaana ka mid ahaa gaashaanle filip dhamme j n armis dhamme c n c cords iyo kuwo kale oo fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin markii korneel swayn dib ugu soo laabtay berbera waxa uu bixiyey xog waran waxaana aad uu ula yaabay siday naftooda u biimaynayaan daraawiista marnaba uma malaynayn ilaa aan dagaal kula kulmay in khatarta daraawiista heerkani gaarsiisan tahay ayuu yidhi daraawiistu waxay u badan yihiin niman xaasaskooda ciddooda iyo maalkooda ka soo tegey si ay u noqdaan naftooda horayaal waxayna qabaan amar ah in ay dilaan ingiriiska iyo askartiisa qiimo kasta ha u kacdee iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax ka dilaan in ay gelayaan janno goobihii lasiga hor yimid intii uu dagaalka afraad socday waxaa ka mid ahaa beerdiga cagaar weyne daratoole taargooye iyo jidbaalle kun sagaal boqol iyo afartii waxaa sayidka iyo ingiriiska dhex maray heshiis oo uu hindisihiisu lahaa wakiilkii talyaaniga ee soomaaliya la odhan jiray besta laze wuxuuna nuxurka qodobada in sayidka la siiyo degaan rasmi ah in sayidka dowladnimo gudaha loo oggolaado in sayidka xornimo iyo madax bannaani ganacsi la siiyo iyo in gobolka nugaal iyo hawd ay noqdaan dhul aan sayidka laga faragelin bishii maarso kun sagaal boqol iyo shantii ayaa sayidka heshiiskaasi hab ahaan uu u oggolaaday isagoo doonayey inuu helo wakhti uu isku dubarito ciidamadiisa hubna uu ku raadsado iyo inuu ku soo kabto khasaarihii ka soo gaaray dagaaladii jidbaale heshiiskaasi markii uu muddo yar dhaqangal noqday ayuu ingiriiska bilaabay inuu hubka ka baaro doonyihii sayidka badeecadaha loogu keeni jiray sayidka wuxuu ingiriiska u diray warqad uu ugu sheegayo inay jebiyeen heshiiskii markii ay baareen doonyihiisii wixii dhibaato ah ee ka dhasha inay iyagu mas-uul ka noqon doonaan wuxuuna sheegay in haddii la doonayo inuu sii socdo heshiiskii besti laze in loo soo celiyo hubka iyo saanadii laga dhacay sayidka wuxuu si bareer ah uu ugu sheegay ingiriiska mar haddii ay jebiyeen heshiiskii besti laze inuusan isaguna maanta kadib dhowrayn ama usa sugayn hadalkaasina oo ingiriiska uu u fasirtay in sayidku doonayo inuu soo qaado dagaal hor leh saa darteed ingiriisku wuxuu isku dubratay ciidan fara badan oo sayidka laga horgeeyo bishii agost kun sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii waxaa dhacay dagaalkii dulmadoobe oo ahaa kii lagu dilay taliyihii ciidanka ingiriiska oo la odhan jiray richard codfide oo soomaalida u taqaanay kofi ahaana ninkii sayidku u tiriyey gabaygii caanka ahaa ee adaa kofiyow jiitow dunida joogayn kaoo halkaasi ku geeriyooday saraakiil fara badan oo ingiriis ah
taariikhda halganka dhallinyarada ee s y l ee xornimada ay ku dhaliyeen kun sagaal boqol iyo lixdankii waa maalintii miililkii bay la mareeg furtee waa maalintii miililkii bay la mareeg furtee muudaa socdee la muquuniye muudaa socdee la muquuniye
taariikhda aasaaska iyo halgankii xornimadoonka soomaaliyeed ee s y l ee kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii fikrad kasta oo lagu horumarinayo bulsho waxaa bilaaba qof ama koox taasoo ay ka wada qayb galaan bulshada sidii loo dhaqangelin lahaa fikraddaasi fikradda la aasaasay ama lagu aasaasay xisbiga s y l waxaa hormuud ka ahaa allah u naxariistee yaasiin xaaji cismaan sharmaarke oo ahaa xogayihii guud ee ugu horeeyey ee xisbiga s y l yeelto fikrad kasta oo lagu horumarinayo bulsho waxaa bilaaba qof ama koox taasoo ay ka wada qayb qaataan bulshada sidii loo dhaqan gelin lahaa fikirkaasi fikraddaasi la aasaasay ama fikradda lagu aas-aasay xisbigii s y l waxaa hormuud ka ahaa allah u naxariistee yaasiin xaaji cismaan sharmaarke oo ahaa xogaayihii guud ee ugu horeeyey xisbiga s y l yeesho yaasiin wuxuu ahaa nin fiiro dheer leh oo aqoon-yahan ah lagu tilmaami karo inkastoo uusan dhigan dugsi rasmi ah wuxuuna ahaa nin leh wacyi iyo maskax siyaasadeed ayadoo aan taasi wakhtigaasi dadku u bislayn siyaasadda yaasiin wuxuu si fiican u yaqiinay afka talyaaniga maadaama uu karaani ka ahaa yaasiin wuxuu si fiican u yaqiinay afka talyaaniga maadaama uu karaani ka ahaa wuxuu kaloo yaqiinay afka carabiga iyo ingiriiska dadaalka yaasiin ka sokow curashada fikraddaasi waa waxaa saaciiday arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen wakhtigii la unkay xisbiga wuxuu ahaa wakhti oo lagu jiro dagaalkii labaad ee adduunka dhulka soomaalida waxaa xilligaasi ka telinayey dowladda ingiriiska oo jebisay fajiistihii talyaaniga xukunka fajiistaha wuxuu soomaaliya ku hayey cadaadis iyo caburin xaddhaaf ah oo leh dhinac kasta dhaqaale bulsho iyo siyaasad xukunkaasi markii uu dhacayna wuxuu shacabka soomaaliyeed dareemay nafis waxaana soo gashay yildiilo iyo waa cusub waxaa wakhtigaasi dalalka aasiya iyo afrika ka jiray neecow gobonnimo doon ah oo fanfaniinkeeda soo gaaray soomaaliya sidoo kale waxaa waagaasi magaalada xamar ku noolaa nin talyaani ah oo ka tirsanaa xisbiga hantiwadaagga ee talyaaniga oo isqarin jiray oo dibadda u soo baxay kadib markii xukunkii fajiistaha uu dhacay oo bilaabay inay cambaareeyaan taliskii fajiistaha ahaa waxayna samaysteen naadi ay ku kulmaan yaasiinna wuxuu saaxiib la ahaa qaar ka mid ah nimankaasi talyaaniga ahaa oo ay fikrad iyo isdhaafsan jireen dabadeed yaasiin wuxuu bilaabay inuu fikradda gobnimodoonka ah la qaybsado ama uu ku faafiyo bulshada wuxuuna si gaar ah u abbaaray dadkii uu islahaa waa maskax furan yihiin kuwaasoo ay ka mid ahaayeen karaaniyaasha dowladda ganacsatada culimaaudiinka iyo wixii la halmaalaa ama soo raacaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yaasiin shir ugu qabtay gurigiisa dhallinyaro ilaa ay siddeed gaaraysa wuxuuna u soo jeediyey talada ah in la bilaabo dhaqdhaqaaq xornimadoon ah soomaaliyeed wuxuuna islamarkaana ku wargeliyey in afartan dowladood oo waaweyne ee xulafada ahi maraykanka iyo ingiriiska faransiiska iyo ruushka ay ku adkaatay dagaalkii labaad ay ka tashanayaan aayaha dalalka talyaanigu gumaysan jiray oo hadda gacantiisa ka soo wareegtay ama ka baxday oo ay ka mid ahaayeen soomaaliya eritreya iyo libiya wuxuu yaasiin ku guwaabiyey in fadhiga ay ka kacaan oo marka hore la dhiso urur ka tarjumaya danaha bulshada soomaaliyeed oo u horseeda xornimo wuxuu kaloo ka codsaday in qof walba uu casuumo qofka uu ku kalsoon yahay oo ay ka mid ahaayeen ama ay ka mid noqdaan aasaasayaasha ururka waxaaba bilaabatay in qof walba uu casuumo qofka uu ku kalsoon yahay oo ka mid ah ama ka mid noqonaya aasaasayaasha ururka waxaana bilaabatay dhaqdhaqaaqii ururka nin walba wuxuu la xidhiiray qofkii uu yaqiinay uuna ku kalsoonaa
waa maalin muran iyo makeeki hadhe waa maalin ilaah haymaashee an maalokashe nan maadeeqe
muddo bil ah waxaa is-urursaday saddex iyo toban dhallinyaro oo diyaar u ah inay dhisaan xisbi kuwaasi oo noqday aasaasayaashii xisbiga leegada ee israa'el waxayna kala ahaayeen yaasiin xaaji cismaan cabdiqaadir sheekh saqaawidiin maxamed cismaan baarde sayidii xirsi nuur maxamed faarax hilowle maxamed cali nuur daahir xaaji cismaan xaaji maxamed xuseen khaliif huudow macallin cismaan geedi raagee dheer xaaji dheere maxamed cabdalla xayiisi iyo cali xasan maxamed farduura dhallinyaradan waxay ugu horayntiiba qol ka karaysteen waddada biya rooma ee muqdisho shirar iyo tabaabasho kadib waxaa la soo gaaray xilligii si rasmi ah loo furi lahaa xisbiga loona diiwaangelin lahaa xubnaha xisbiga habeenkii taariikhdu ahayd shan iyo tobankii maajo kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ayaa yaasiin xaaji cismaan soo bandhigay barnaamijka xisbiga oo ka koobnaa saddex iyo toban qodob qodobbadaasi waxaa ka mid ahaa kow in la halgamo lana xaqiijiyo gobonnimada iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed in shanta soomaaliyeed la mideeyo hal maamul ahna la isugu keenno in xoogga la saaro tacliin gaar ahaan in la dadaalo ama lagu dadaalo waxbarashada dhallinyarada iyadoo tacliintuna muhiim u tahay halganka xornimadoonka oo la'aanteed la gaari karin guul in af soomaaliga la qoro oo weliba la qaato farta cusmaaniyiinta iyadoo loo arkayo inay tahay mid waddani ah in shacabka soomaaliyeed lagu baraarujiyo halganka xornimada ama halganka xornimadoonka ah iyo madax bannaanida in la tirtiro caadooyinka iyo dhaqamada foosha xun oo ay ka midka yihiin qabyaaladda quursiga iyo iska iskalatakoorka iyo wixii la mid ah qodobbada horay waxay badi ku saabsanaayeen xeer hoosaadka iyo maamulka xisbiga qodobbada ugu horreeya badidood waxa ay ku saabsanaayeen xeer hoosaadka iyo maamulka xisbiga yaasiin wuxuu isla fadhigaasi soo jeediyey in la doorto guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen yaasiin wuxuu isla fadhiga soo jeediyey in la doorto guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen wuxuuna ku teliyey in labadaa jago loo dooran doono xubno ka soo jeeda qabiilada waaweyn si looga hortago tartan iyo awood sheegasho qabiil oo mustaqbalka wiiqi karta xisbiga halgankana curyaamin karta iyadoo taladaasi la tixgelinayo ayaa waxaa la doortay laba mudane cabdiqaadir sheekh sakaawadiin guddoomiye xaaji maxamed xuseen guddoomiye ku-xigeen yaasiin waxaa loo doortay xogayaha guud ee xisbiga waxaana kaloo la go'aansaday inaan durbadiiba la soo bandhigin ujeeddada siyaasadeed ee xisbiga ilaa iyo intuu ka hana qaadayo saa darteed waxaa xisbiga loo bixiyey magaca naadiga dhallinyarada soomaaliyeed soomaaliya yuus kalab waxaana sidaasi loo yeelay in maamulka ingiriiska loo tuso xisbi inuu yahay naadi dhallinyaro oo u go'an arrimaha bulshada iyo dhaqanka si looga gaashaanto caqabadaha iyo dhibaatada ka iman karta haggiisa subaxii shan iyo tobanka maajo kun sagaal boqol saddex iyo afartankii waxaa guddoomiyaha xisbiga mudane cabduqaadir sheekh shakaawadiin iyo xubno ay wehelinayaan tageen xafiiska diisiga ingiriiska markuu akhriyey codsiga wuxuu yidhi waa idin oggolaaday inaad naadi furan kartaan waayo annagu waxaannu nahay dowlad dimuqraadi ah waxaase idinkaga digayaa inaadan samaynin haba yaraatee wax dhibaato u keeni kara amniga iyo xasilloonida dalka iyagana waa ay ka aqbaleen kadib wuxuu xisbiga qol ka karaystay daar u dhow afar irdood xamar weyne wuxuuna adeegsaday fasallo lagu barto farta cusmaaniyiinta afka carabiga iyo ingiriiska waxayna qoreen macallimiin suudaan ah oo duruusta carabiga iyo ingiriiska ku bixiya sidoo kale waxaa qolalkaasi ay u isticmaali jireen xarunta xisbiga iyo maqaayad shaaha iyo kafeega ah oo lacag jaban lagaga qaado xubnaha xisbiga iyo weliba meel lagu dhegaysto raadiyaha laguna akhristo jaraa'idka si loola socdo akhbaarta adduunka dabadeedna xisbiga israa'iil uu ku dhaqaaqay talooyinkaasi kala duwan ee bulshada soomaaliyeed sida dhallinyarada culummada odayaasha dumarka iyo wixii la mid ah horumarka xisbiga uu ku tallaabsaday sanooyinkaasi wuxuu ahaa mid la yaab leh oo mucjiso ahaa oo aan taariikhdiisa halkan lagu soo koobi karin bishii maajo kun sagaal boqol toddoba iyo afartankii waxaa xisbigu go'aansaday in isbeddello lagu sameeyo magaca xisbiga s y l lana muujiyo awooddiisa sababaha soo socda awgeed xisbiga oo xidadaystay oo shacabka dhexdiisa ka kasbaday kalsooni adag oo aan la loodin karin gumaystaha ingiriiska ayaa ka dhawaajiyey inuu doonayo ama uu rabo in soomaaliya oo idil loo wada dhiibo xornimadeeda ama la siiyo halka gumaystaha talyaaniga oo xusul duubaya oo doonaya in loo soo celiyo maamulkiisii soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya
waa maalin muran iyo makeeki hadhe waa maalin ila rimaashee an maaroshe nan maadeeqe asxaab siyaasadeed oo soomaali ah oo ku salaysan hab qabiil gacan saarna la leh quwadaha shisheeye oo xisbigii s y c laga horkeenayey goor galab ah kun sagaal boqol toddoba iyo afartankii ayaa waxaa xisbiga xisbigu qabtay shir lagu casuumay soomaali iyo ajnebiba waxaana halkaasi khudbad ka soo jeediyey isaga oo ku hadlaya magaca xisbiga yuusuf xaaji cismaan wuxuuna ku dhawaaqay in xisbiga oo markii hore ahaa s y c loo bixiyey s y l uuna yahay xisbi siyaasi ah oo u halgamaya xornimada ummadda soomaaliyeed oo idil dagaalna kula jira gumaysiga
Samada
ayaamo kadib amar alle waxaa aad u xanuunsaday yaasiin xaaji cismaan jiro loo maleeyey inay tahay malaariyo markuu dareemay inay jiradiisu culus tahay wuxuu ku dardaarmay in degadiisa loo dhiibo cabdulaahi ciise maxamuud oo markaa madax ka ahaa faraca xisbiga ee beledweyne oo ay wada shaqayn jireen waxaana laga aqbalay taladiisa maalmo kadibna yaasiin waa uu geeriyooday allah u naxariistee cabdulaahi ciise meeshii ayuu howshii xisbiga ka sii waday wuxuuna xisbiga iyo shacabka soomaaliyeed ugu adeegay si nafti horinimo ah daacad iyo soomaalinimo wuxuuna guul u soo hoyey siyaasadda iyo halganka gudaha iyo dibadda
فكوت عن ذلك ولا مرسل عمال عشيق ما تسلم
cabdulaahi ciise wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee xukuumadda daaqiliga ah ee soomaaliya sannaddii kun sagaal boqol lix iyo kontonkii haddaan dib ugu noqonno taariikhda kun sagaal boqol toddoba iyo afartankii waxaa dhacday in xiisadda siyaasadeed aad u kululaatay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dowladda ingiriiska oo la odhan jiray bevin uu u soo jeediyey in dhulka soomaaliyeed oo idil marka laga reebo jabuuti ingiriiska gacanta oo ku hayo loona sameeyo hal maamul oo ingiriiska hoos yimaada qaramada midoobay kor ka ilaaliso waxaana qorshahaasi ingiriiska ka soo hor jeestay ruushka iyo maraykanka balse hindisahaasi leegadu way soo dhowaysay iyadoo u aragtay in midaynta dhulka soomaaliyeed ay qayb ka qaadanayso dhinaca kale talyaaniga oo ka ficil qaadanaya hindisaha ingiriiska damac weynna ka galay qabsiga soomaaliya ayaa dardar cusub geliyey dadaalkiisii uu ugu jiray inuu carriga soomaaliya gacanta ku dhigo mar kale dhammaadkii kun sagaal boqol toddoba iyo afartankii waxaa lagu soo wargeliyey xisbiga israa'el inuu xamar imaanayo guddi ka socda afarta quwadood ee maraykanka ingiriiska faransiiska iyo ruushka muumidda guddigaasi waxay ahayd xaqiiqo raadin iyo inuu u kuurgelayo rabitaanka iyo himilada siyaasadeed ee shacabka soomaaliyeed ay ku doonayaan quwadood waxa uu yimid xamar lixdii bishii jannaayo kun sagaal boqol siddeed iyo afartankii waxaana loo qorsheeyey in urur siyaasadeed walba uu dhoolotus ku maro guddiga hortiisa oo ahayd halka hotel curuba ay hadda tahay oo waagaasi ahayd xarunta diisiga ingiriiska waxaa buuq sawaxan iyo dhoolotus isku daray axsaab iyo kooxo soomaaliyeed oo talyaanigu maalgeliyey oo meel kasta la maraya calaamo talyaani ah iyagoo ku dhawaaqaya talyaani talyaani talyaani arrintaa markay dhacday waxaa xisbiga leegada uu codsaday in maalin gaar ah la siiyo oo cudadooda ay ku muujinayaan balse waxaa laga wareelay in kooxihii ka soo horjeeday rabaan inay carqaladeeyaan banaanbaxa iyo dholatuska leegada dabadeed xisbiga leegada markii uu darsay xaaladda wuxuu go'aansaday in haddii la carqaladeeyo dholatuskooda inay weerar ku qaadaan oo toos ah u abbaaraan talyaaniga oo ahaa kan soo diyaariyey kooxaha soomaalida subaxii kow iyo tobanka janaayo kun sagaal boqol siddeed iyo afartankii waxaa xarunta leegada lagu reebay shan dhallinyaro ah horseed ah iyo qaar dumar ah intoodii kale waxay abaabuleen banaanbax ayagoo ku jira howshii abaabulka ayaa soo gaartay qaylodhaan ah in la soo weeraray xaruntoodii xisbiga ayna soo weerareen kooxihii soomaalida ee talyaaniga taageerayey soona soona diray intaa kadib taageerayaashii leegada waxay isku qaybiyeen qaar difaac ka gala xarunta xisbiga iyo qaar weerar ku qaada talyaaniga weerarkii maalinta waxaa lagu dilay afar iyo konton talyaani ah shan iyo konton kalena waa lagu dhaawacay xisbigii leegada waxaa gacan siiyey askartii soomaalida ee ingiriiska u shaqaynaysay oo hoos leego ka ahaa dagaalka waxaa leegada kaga dhintay xaawo cismaan xaawo taako xaruntii leegada markaa waxaa ay ku taallay kasoo horjeedka meesha hadda laga dhisay taalada xaawo taako haddana ah meesha maktabadda qaranka ku taalla bishii sebtembar kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii waxaa furmay kal fadhigii qaramada midoobay fadhigaasina waxaa la sugayey inuu go'aan ka gaaro aayadkiinka dalalkii talyaaniga gumaysan jiray oo soomaaliya ay ka mid ahayd xisbigii s y l wuxuu xarunta qaramada midoobay u diray allah u naxariistee cabdulaahi ciise maxamuud si uu u cabbiro mowqifka xisbiga leegada oo ahaa in afar qubadood ay wadajir u maamulaan soomaaliya xornimada ku gaarsiiyaan muddo toban sano ah iyo inaan marnaba dalka lagu soo celin talyaani bishii oktoobar horaanteedii kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii waxaa la helay warar muujinaya in soomaaliya loo dhiibo ama loo dhiibi rabo talyaaniga waxaa xisbiga leegada uu sameeyey mudaaharaad ka dhan ah talyaaniga laguna qabtay goobta loo yaqaano dhagaxtuur ingiriiska wuxuu soo diray askartiisii oo uu amar ku bixiyey in shan iyo toban daqiiqo gudahood dadka mudaaharaadaya ay ku kala dareeriyaan hase yeeshee lagama yeelin balse waxaa loogu jawaabay dhagax tuur askartii lagu asqeeyey dabadeedna askartii waxay dadkii ku fureen xabado waxaana halkaa ku dhintay laba qof waxaana ku dhaawacmay konton qof oo afar yihiin booliskii ingiriiska dagaalkaasina wuxuu la magac baxay dagaalkii dhagaxtuur shantii oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii maamulka ingiriiska intaa kuma ekaan ee waxa uu musaafiriis ku xukumay qaar ka mid ah madaxda xisbiga leegada waxaana magaalada ceyrbuur loo diray daahir xaaji cusmaan daahir dhegaweyne maxamed maalinguur cali xirsi maxamed otawa iyo xaaji diiriye xirsi koylaatanki bishii nofembar kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii waxaa golaha guud ee qaramada midoobey soo saaray go'aankiisii ahaa in soomaaliya loo dhiibo maamul talyaani oo toban sano gobonnimo ku gaarsiiya qaramada midoobayna kor ka ilaalinayso bishii abriil kun sagaal boqol kontonkii ayaa maamulka talyaanigii la wareegay xilkii soomaaliya waxaana talyaaniga weelinayey guddi ka kooban saddex dal oo kale ah masar filibiin iyo kolombiya oo wakiil ka ahaa qaramada midoobay ilaalinayana sida talyaaniga uu u fuliyo hawsha lagu aaminay talyaaniga wuxuu isku dayey inuu kala qaybiyo soomaaliya kalana gado xoojiyo qabyaaladda xisbiga leegadana laaluso abuuro axsaab uu ku adeegto si uu u dheeraysto muddada loo qabtay inuu soomaaliya xornimo ku gaarsiiyo isagoo guddiga saddexda dowladood u tusaya inay soomaaliya soomaalidu sidaan rabaan qorshahaasi waxaa si aan gabasho lahayn u hor istaagay xisbigii leegada oo beeniyey kana dhaadhiciyey guddigii saddexda ahaa dowladood in talyaanigu doonayo inuu wakhtiga dheeraysto kadib kun sagaal boqol labayo kontonkii waxaa dhacday in talyaaniga xirxiray qaar ka mid ah madaxdii xisbiga ee kismaayo arrintaana waxaa xisbiga uu ka sameeyey mudaaharaad rabshadana ka dhigay waxaana lagu dilay nin talyaani ah xisbigii leegadu waxa uu sii waday halgankiisii ilaa uu ku guulaysto doorashooyinkii dowladda hoose ee la qabtay kun sagaal boqol afariyo kontonkii markaasi ayaa talyaaniga uu quustay oo beddelay siyaasaddiisii hore dantuna ku kaliftay inuu soo dhoweeyo xisbiga leegada ee wakiilka ka ah danta soomaalida ee xornimodoonka ah waxaa farxad weyn ahayd labiyi tobanka oktoobar kun sagaal boqol afariyo kontonkii markii la taagay calanka soomaaliyeed farshaxankiisa iyo hindisihiisa uu lahaa allah u naxariistee maxamed cawaale liibaan oo ka mid ahaa madaxda xisbiga leegada waxaa calankaasi laga taagay xarunta qaramada midoobey ee new york sanadkii kun sagaal boqol lix iyo kontonkii waxaa la qabtay doorashadii siyaasadeed ee ugu horraysay oo dalka ka dhacda waxaana aqlabiyad kuraasta ku guulaystay xisbigii leegada oo dhammayd toddobaatan kursi waxaana la dhisay xukuumad daaqili ah oo uu ra-iisul wasaare ka yahay cabdulaahi ciise maxamuud xogayihii guud ee xisbiga leegada bishii maarso kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii waxaa mar kale la qabtay doorashadii labaad ee siyaasadeed iyadoo tirada kuraasta laga dhigay sagaashan kursi oo dhammaanba soomaali yihiin waxaa mar kale doorashada ku guulaystay xisbiga leegada kuraasta inteeda badan waxaana mar kale loo magacaabay ra-iisul wasaare cabdulaahi ciise maxamuud oo hayay ilaa iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii markii xornimada la qaatay halgankii xisbiga leegada wuxuu ku soo gebagaboobay guushii xorriyadda kowda luuliyo kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo israacii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaana mahaddeeda iska leh labada xisbi ee s y l iyo s n c oo gobollada waqooyi ka halgamayey sidii gobonnimo loo gaarsiin lahaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi ee ingiriiska gumaysanayey kuwaasoo gobonnimadoodii qaatay lix ilaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii
daawadayaal dhegaystayaal waxaanu intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah oo lagu talagalnay maalmaha xornimada soomaaliya tan iyo barnaamijkan mid lamida intaanu ku kulmin doonno waxaan iskaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalintii duunidow madow miilix soo baxdee waa maalintii duunidow madow miilix soo baxdee mugdigii ilays mudanow dhexdee mugdigii ilays mudanow dhexdee